إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh ramadaan mubaarak dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaad subaxnimadani ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar khasaare dhaliyey ka fuliyey magaalada baydhabo ee gobolka baay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo bandhigtay ciidamo kumanaan ah oo u darban inay ka qaybgalaan dagaalada karanka ah dowladda federaalka iyo shisheeyaha shariif sheekh axmed ayaa u tacsiiyey ciidamadii iyo saraakiishii laga dilay dowladda federaalka isagoona sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la timid dardar muuqata oo ay kula wareegaysa deegaano iyo magaalooyin ka tirsan waddanka abwaanegeye cali khaliif ayaa ka hadlay dhaqanka foosha xun ee saxaafadda soomaalida badankeed iyo siyaasiyiinta shisheeyaha u nacamleeya gaar ahaan etoobiya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa iskugu dhex gacan qaaday gudaha baarlamaanka xili ay xildhibaanadu ka doodayeen meelmarinta xeer cusub warka waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan taxanaha ta'amulaadka suuradaha annuuriyaal xujraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid baadarfi إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinimo talaada ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay ko iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga dhanka kana waafaqsan ko iyo tobanka bisha maarso labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan dagaalyanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ka fuliyey magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen xerada bangeleye gudaha magaalada baydhabo sidayn xogta ku helina waxaa halkaas lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka lagu dhaawacay mid kale ciidamada mujaahidiinta ayaana waxay weerarkaasi ku soo furteen qori a k fortn ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo bandhigtay ciidamo kumanaana oo u darban inay ka qaybgalaan dagaalada ka dhanka dowladda federaalka iyo shisheeyaha warbixin qodobkaasi ku saabsan waxaa faahfaahinaya maxamed daahir cali sow
كفافا لا يطيقون انتظارا وإحدى الحسنيين لهم شعار ويأبى الحر في الهيجا فرارا muuqaal habeenkii xalay ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ayaa waxaa ka soo muuqday kumanaan askar oo ka tirsan militariga xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaasoo u muuqday ciidan loo carbiyey dagaalka iyagoo watay hub cusub oo boobayaal ah sida ka muuqatay filimka ciidankan la soo bandhigay ayaa qaab ahaan ka duwan ciidamadii horay uga qalanjibay mucaskaraadka marka loo eego nuuca labiskooda tiradooda oo aad u badan iyo dhiiranaanta ka muuqata oo aad u saraysa muuqaalka ciidamadan waxaa lagu laray fariin ka soo baxday amiirka xarakada shabaabulmujaahidiin oo amraysa in ciidamada ay isku diyaariyaan marxaladda cusub ee dagaalka una diyaar garoobaan gudashada waajibaad ka badan kuwii hore mujaahidiintu waxaan leeyahay u diyaargarooba marxaladda cusub iskuna diyaariya waajibaadka culus kana weyn kuwii hore
muuqaalkan lagu soo bandhigay ciidamada cusub ayaa waxaad ku arkaysaa gaadiid nuuca dagaalka ah oo ay wataan askarta kaasoo bidhaan ahaan u muuqda kuwii ay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin horay uga soo furteen muuqaalka oo su'aalo badan ku dhalin kara dowladda federaalka iyo shisheeyaha ayaa waxaa sidoo kale ku laran kelimad uu jeediyey amiirkii hore ee xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh mukhtaar abuu subayr taasoo ciidankan carcarta qaba ugu baaqaysa in la israaciyo shisheeyaha oo maraya rafadkiisii u dambeeyey cadowga wuxuu ku jiraa xaaladihii u dambeeyey iyo rafadkii u dambeeyey waxaa loo baahan yahay marka inaan loo kala hadhin ee la israaciyo waxaad ogaataan maanta guud ahaan gaalada ilaahay subxaana wa tacaala inuu jabiyey oo jab uu ku socdo dhaqaal ahaan ayay u burbureen ciidan ahaan ayay u burbureen siyaasad ahaan ayay u fashilmeen qofka maanta ku riyoonaya in soomaaliya dowlad aan islaam ahayn ay ka taliso qofkaasi waa qof riyoonaya oon waayaha dunida la soconin wallaahi aladii laa ilaaha khayruh waxaa dhici doona muddo dhow oon dheerayn in waddanka cidhif ilaa cidhif sharciga alle lagaga taliyo soomaaliyana saldhig iyo gundhiga ay u noqoto khilaafa raashida calaa minhaaji nubuwa jihaadkeenna wuu socon doonaa oo wuu socon doonaa ilaa aan ka gaadhayna hadafkii alle subxaana wa tacaala inoo dhigay oo ah xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilaah
ciidamada ay soo bandhigtay xarakada shabaabul mujaahidiin ee kumanaanka ah ayaa xalay aad looga daawaday baraha bulshada waxaana aad u badnaa dadka marxabaynaya ee ku nool magaalooyinka ay shisheeyuhu haystaan iyagoo qaarkood odhanaya ciidankaasi ayaan sugaynaa rajadeenna maanta aad bay u fiican tahay iyo halku dhigyo kale muuqaalkan ayaa sidoo kale ku soo aadaya iyadoo dowladda federaalka gudaheeda uu qalqal ka jiro madaxda ugu sarraysa dowladdana ay dalbanayaan in xaqiiqooyinka indhaha laga laabto oo aanan laga hadlin أجابوا داعي المولى فهبوا كفافا لا يطيقون انتظارا وإحدى الحسنيين لهم شعار ويأبى الحر في الهيجا فرارا
shariif sheekh axmed ayaa u tacseeyey ciidamadii saraakiisha laga dilay dowladda federaalka isagoona sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la timid dardar muuqata oo ay kula wareegaysa deegaano iyo magaalooyin ka tirsan waddanka siduu warkaasi ku faahfaahinayo horyahina maxamed qaasim hadal uu jeediyey habeenkii xalay ayaa wuxuu uga hadlay dagaalada shabeellada dhexe iyo horumarka ay sameynayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab shariif marka hore wuxuu u tacsiyeeyey ciidamada iyo saraakiisha lagu dilay dagaalada saddexdii toddobaad ugu dambeeyey wuxuuna sababaha jabka ciidamada dowladda federaalka ku tilmaamay dagaalkii oo daba dheeraaday ciidankii oo daalay iyo khaladaadka oo aan la sixin dagaal haddii uu yimaado dhimasho iyo dhaawacba waa imaanayaan sida la ogyahayna maanta ciidamada dowladda tirana kuma yara hubna kuma yara laakiin dagaalku haddaba dheeraado oo khaladaadka dhacaya aan la saxin ciidankuna waa daalayaan waxaana imaanaya cadowga laftigiisu inuu ka faa'idaysto khalalka ama meelaha dundulaalada inuu ka faa'idaysta imaanaysa marka waxaan aaminsanahay ciidankaas inay waayeen waxay u baahnaayeen oo garab istaag ah inay waayeen ayaan aaminsanahay shariif wuxuu tilmaamay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay howsheeda wadato lana soo baxday dardar cusub oo ay ku furanayso dhul hor leh dagaalkii waa socdaa waxaana muuqata in ay la yimaadeen qorshooyin cusub oo ay ku wiiqayaan ciidamada kula wareegayaan deegaano cusub oo runtii aad i aad aan uga xunnahay wuxuu intaa ku daray inuusan muuqan qorshe lagu hor istaagi karo dhulfurashada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
nasiib darro ma muuqato qorshe ku aadan oo arrintaas hor istaagi kara ma muuqato marka dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay fadhiga ka kacaan mas-uuliyaddooda gutaan maxay ahaato qorshe dhammaystiran horu socodkooda inay la yimaadaan ciidamadu waxay u baahan yihiin dadka dhintayna in laga warqabo kuwa dhaawaca in laga warqabo qalab ayaa gubanaya hubaa la weynaya waxay u baahan yihiin in maxay ahaato bedelkiisi la helo shariif wuxuu si dadban uga jawaabay dhaleecin ay xubno ka tirsan dowladda federaalka usoo jeedeen qabaa'ilka ku nool deegaano ka tirsan shabeellada dhexe oo laga soo dhoweeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida ceelbaraf oo kale wuxuu xasan sheekh iyo dowladdiisa u sheegay in qabiil uusan la dagaalami karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab
marka qabiil algaxiso lama diriiri karo waxaa la diriira waa dowlad marka in ciidanka abaabulkiisa dib loogu laabto la geeyo meelo dib loogu abaabulo waxa tirada badan oo xamar wada jooga oo cid la hadasho la waayey xerooyin loo sameeyo meelaha istaraatiijiga la dejiyo taliyaal fiican loo sameeyo maxaan ku idhaahdaa dib mataqaanaa loogu celiyo goobaha dagaalka ayay u baahan tahay waxaana muuqata inaan dadaal lagu bixinaynin arrimahaas runtii waxaana u aragnaa nasiib darro isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu sheegay in weliga oo talooyin sii jiray dowladda federaalka laakiin haatan talooyinka uu arkayso kuwa dhib ku ah heer buu yiri ay kasoo horjeesatay talabixintii ammaanka ku saabsaneed ee maraykanka oo sheegaysay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo wada weeraro waaweyn runtii annaga weligeenna talaan ka bixinaynay haddana waa ka bixinaynaa laakiin hadda waxaad ogtihiin talada waa laysku dhibsaday waa laysku dhibsanaa laakiin yaalkeeda hadaad haddaad hadda tala bixisana waa lagu dhibsanaa haddaad aamustana waa lagu dhibsanaa annaga iska daayay dowladihii waaweynaay oo ciidankan dhismihiisa iyo qalabeyntiisa iyo dowladnimada soomaaliya wakhtiga ku bixinayay ayaa yacni xogta ay soo gudbinaan iyo talooyinkooda lagu lagu eedeeyey oo mataqaanaa aan aan aan lagu dhowrin marka annaga dee hadda halka warkaas hadalkeennu ma yaallo meeshaas runtii aadaana uga xumanahay xunnahay dowladihii maanta in la guulaysto oo shaab looga guulaysto aada ugu dadaalahayay talooyinka amniga weligoodna waa soo gudbi jireen haddana waa soo gudbiyeen in la yeelo inaan la yeelin waa wax kale laakiin in lagu eedeeyo arrin fiican ma aha waxaan aaminsan arrintaas waxay u muujinaysaa inaan maxay ahaato la fahamsanayn dowladahaas shariif wuxuu dowladda federaalka ku eedeeyey iyadoo og dardarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana aysan waxqabad la imaan waxaa nasiib dar ah runtii iyadoo og iyagoo og in abaabul ay wadaan oo ciidamada xagga xagga ay u kala gudbinayaan inay mataqaanaa wax dhaqaaqa samaynin ciidamo u baahan gurmad in loo gurmo waaye kuwa u baahan qalab in la siiyo in qalabka la sii waaye mataqaana marka waxyaabahaas oo dhan oo waxyaabaha keena in uu ciidanka niyadjab ku dhaco ay ku adkaysa waayaan hadalka shariif sheekh axmed ayaa kusoo aadaya iyadoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay muddo kooban dagaal kula wareegtay dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe sidoo kalena gobollo kala duwan ka fulisay weeraro ay askar badan ku leysay hub iyo gaadiidna kusoo furatay dardarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay siyaasiyiinta dowladda federaalka qaarkood ku tilmaamayaan mid cabsi badan wadata
abwaanegeeye cali khaliif ayaa ka hadlayay dhaqanka foosho xun ee saxaafadda soomaalida badankeed iyo siyaasiyiinta shisheeyaha u nacamleeya gaar ahaan ethoobiya cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warbixin qodobkaasi ku aadan eegaya
abwaanageeye cali khaliif oo ahaa macalin siyaasadda iyo saxaafadda ayaa si uu warramayay warbixintan islaamigaha al-furqaan waxa uu ka warramay heerka liita ee maanta ay marayaan inta badan saxaafadda soomaalida iyo weliba arrimaha siyaasadda soomaaliya waxa uu sheegay in ay dhaawacantay kalsoonida lagu qabi karo saxaafadda soomaalida wuxuu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in ninka weriyaha warkiisa uu xaqiiqo ku salaysan yahay taasina iminka ay meesha ka baxday qofka weriyahay markuu war sheego warkaa uu sheegay waa in qofka muwaadinka ee shacabka ee baadiyaha jooga ee dhagaysanaya warkaa uu sheegay waa inuu ku go-aan qaadan karo haddii maanta aad ii waranto oo warkii aad ii sheegtay aan aamini waayo credibility manaha masdaaqiyadii aan kugu qabay ay dhaawacanto wax saxaafadaha kuu haray ma jiro marka waxaan isleeyahay saxaafadda soomaaliya maanta waxyaabaha dhaawacmay ee caqabada weyn runtii ah waxaa ka mid ah in kalsoonidii lagu qabay in war laga qaataa runtii ay aad iyo aad u dhaawacantay ay aad iyo aad u dhaawacantay in warbaahinta soomaaliya weliba kuwa citizen journalismka iyo kuwa kale taqliidiga waxaa kasii nooliba caqabadaha wixii doonaaba sababo kale ha ahaadaan oo fara badan oo jiri kara laakiin waxaa luntay oo natiijadaynu maanta haynaa waxa weeyaan in warbaahintii soomaalidu inta ugu badan leh uu dhaawac weyne kalsoonidii lagu qabay uu soo gaaray asigoo hadalkiisasi wata waxa uu sheegay in waxyaabaha saxaafadda dhaawacaya ay ka mid tahay in saxaafadda qaarkeed ay mirkiilayaasheedu yihiin niman siyaasiyiin ah kuwaasoo maalinka ay xukunka hayaan sheega in waddanka barwaaqa iyo horumar uu ka jiro maalinka ay kursiga ka degaanna ay warbaahintu tebinayso in waddanka hoog iyo halaag uu ka jiro
horta soomaaliya mushkilaadka warbaahinta haysta waxaa ka mid ah waxa finka ingiriisiga loo yihahda media ownership media ownershipka waxa weeye cidda warbaahinta leh iyo cidda siyaasadda ku jirta hadday mid keliya isla noqdaan runtii caqabad weyn baa ka dhalata haddii ninka siyaasiga ah ee political elitka ee xisbiga hogaaminaya ama doorashada u ordaya ama electionka raadinaya ama isaguba kursiga fadhiya uu noqdo ka isagu leh xarunta warbaahineed idaacadda leh tv-ga leh jaraa'idka leh hadduu noqdo ama gacansaarle ha ama dee ganacsatadaba dhe nin ganacsadayo melti millioneera haddii uu noqdo haddana ka isagu warbaahintii leh warbaahinta jekin ma samayn karto dawaduu soo dejinayo ma hubin karto maxaa la yidhaahdaa cuntada dhacday dalka keenayo ma hubin karto maxaa la yidhaahdaa caqabada kale amni ama dhaqaale ama siyaasadeedu dalka ku hayo ma hubin wixiba isagaa iskale siyaasaduna waa la mid ninka political elitka hadduu isagu idaacaddi leeyahay maalintuu isagu kursiga fadhiyana siduu isagu jecel yahay bay u hadlaysaa dowladdu shaqo wanaagsan bay qabato si wanaagsan baa loo shaqeeyo hanaanku isku aadisan yahay maalintuu isagu kursiga waayana wax weliba haagaan bay kasii dhacayaan saasay tabinaysaa marka sawirka guud haddaad aragta idaacad brobagandadeedu badan tahay maxaa la yidhaahdaa safka dagaalka ku jirta haddii aad aragto waxyaabaha safka dagaalka soo geliyay waxaa ka mid a ninkii isagu iska lahaabaa safka dagaalka ku jira nagayo oo ka hadlayay arrimaha siyaasadda waxa uu sheegay in gumaysigii cadda iyo ninka soomaaliga ah ee kursiga ka bedelay aanay waxba isdoorin wuxuu sheegay in ay isku mabaadii amaba isku hadaf xambaarsan yihiin wuxuu hoosta ka xariiqay in maanta siyaasiyiinta soomaalidu ay ummadda ay ka dhasheen buholow qodayaan halkii ay samata bixi lahaayeen ninkii ingiriiska ahaa ee hargeysa xukumayay ee tegey iyo ninkii soomaaliga ahaa ee markuu ingiriiska tegay uu hargeysa kaga tegay magaca way ku kala duwaneen waa sax midabkana u kala duwan midabkana waa ku kala duwaneen waa sax waxaasoo dhan waa ku kala lakiin hal wax baanay ku kala duwanayn oo markii dambe waaqicu inoo sheegay inaanay ku kala duwanayn lix iyo maxaa la yidhaha afar iyo lixdan sannadood kadib waaqicu inoo sheegay inaanay kala duwanayn hal wax weeye waxa weeye political agendahay gudbinayaan waxay xambaarsan yihiin waxay doonayaan inay xaqiijiyaan nooca dowladnimee ay rabaan inay hirgeliyaan ayaa labadii nin isku mid noqotay ninka soomaaliga siyaasiga markaa su-aashiisu waxa weeye ninkaa soomaaliga ee siyaasiga ee xukunka haya muxuu rabaa inuu xaqiijiyo wuxuu rabaa inuu xaqiijiyo wax diinteenna la digo wax dowladnimay aan inuu horseedahno lix iyo afar iyo intaasoo lixdan sannadood aynaan natiijo fiican laga gaadhin maxaa la yidhahdaa lagu burburay la isku nacay dagaallo qabiil ka dhaceen maxaa la yidhahdaa dagaallo sokeeyo oo umuladooxi ka dhaceen reerreer laysu dilay markii dambe dalkii gobol gobol loo qaybsaday markii dambe building blocks iyo federalism iyo waxaad arkaysaa ay ka dhasheen haluma jiro markaa ninka siyaasiga ee soomaaliga ah maanta mashruucaasuu rabaa inuu riixo ninka markaa mashruucaa riixaya anugu magac u bixin maayo laakiin magacii horaa loogu bixiyay soomaalida waa yaqaanaan magaciisa saas daraaddeed waxa muhimkahay waxa weeye magaca maaha hebel hebel maaha waxa weeyaan waxa uu hebel riixayuu raba inuu hirgeliyaa maxay yihiin i think taasaa ayaa ayaa ayaa runtii muhima mar la weydiiyey arrimaha soomaaliya iyo etoobiya waxa uu soo hadal qaaday colaadda fog ee soomaaliya iyo etoobiya u dhexaysa islamarkaana wuxuu hoosta ka xariiqay in etoobiya ay doonayso in soomaaliya gebi ahaanba ay milkiso waxa uu ka hadlay damaca etoobiya ee badda soomaaliya iyo siyaasiyiinta soomaalida ee u nacamlaynaya etoobiya intaan hadda anugu fahamkayga uu yahay istraatiijiyadeedu waxa weeya waxaa la dhaha istraatiijiyadda labada biyood hadda siyaasadooda maaragtay arrimaha dibaddu saasay inta badan ku salaysan tahay waxa weeyaan biyaha macaan ee webiga nile iyo biyaha badda gaar ahaan badda cas haddii la heli karo etoobiya marka waxay ku shaqaynaysaa siyaasad istraatiijiya oo ah inay biyaha macaan ee webiga naila ay xidho oy biyo xidheen iyo dhaamam u samaysato biyaha dhanaan ee gaar ahaan badda casna ay gaadho oo maraakiib dagaal iyo ciidamo maxaa la yidhaahdaa badeed oo naval basis ay ku yeelato oo ay deganaato iyada foreign policygeedu sidaasuu ku salaysan yahay arrimaha dibadda etoobiya waa sidaas innaga maxay ku salaysantahay siyaasadda ninka soomaaliga ee siyaasiga kuwa ahaad sheegtaya eela xidhiirka annaga iyo etoobiya noo dhexeeya wuu isbedelay etoobiya siyaasaddeeda arrimaha dibaddu wataas waana clear waa very clear maxay ku salaysan tahay iyaga tooda maxay xaqiijinayaan iyagu markay leeyihin xidhiirka annaga etoobiya noo dhexeeya wuu hagaag maxay rabaan inay xaqiijiyaan maxay rabaan inay ajiif gareeyaan dhinacooda anigu waxba waxba iima muuqdaan ay ajiif gareyn karaan soomaaliya waa la qaybiyey ilaa lix toddoba maamul baa laga sameeyey welina waxaa lagu dadaalayaa in lasii qaybiyo maamul kastoo soomaaliya laga sameeyaa intooda badan etoobiya daris bay leeyihin ama dhammaantood ba andhaho etoobiya xuduud dhinaca dhulka ah bay la leeyihiin ciidamada etoobiya siday rabaan u dhex mari doona maxaa la dhaha xeeb bay leeyihin maamul kastoo soomaaliya laga sameeyey wuxuu leeyahy marin dhinaca badda ah oo etoobiya badda ku xidhi kara laga soo bilaabo kismaayo ilaa iyo meesha ugu dambaysa etoobiya meeshay doontay badda access garayn kartaa ma fahamta ciidamada ethoobiyaana baa baysas kule inta ugu badan leh dhulka soomaaliya ee hadda aynu sheegayno intooda kalena intelligencekooda iyo diblomaasiyintooda iyo maxaa la yidhahdaa waxoodaasaa jooga iyo waraaqahooda iyo waxaas iima muuqata markaa balance of power oo nin diblomaasi ahoo soomaaliya oo siyaasi uu dhihi karo way isbedeshay aragtidii siyaasadeed annaga etoobiya noo dhexaysay sidaas daraaddeed maxaa la yidhaahdaa waanu kala faa'iidaysanayna haddaanu nahay labada dhinac aniga qofaan ma ii muuqato
nageeyo oo ka mid ahaa madaxda jaamacadda ummadda ee dowladda federaalka ah islamarkaana dhigi jiray saxaafadda iyo siyaasadda ayaa muddo sii horraysay soo aaday walaayaadka islaamiga ah waxaana waraysi xilliga warbaahintan islaamiga alfurqaan ay la yeelatay uu ku sheegay in xarakada shabaab ulmujaahidiin uu ku biiray xildhibaano ka tirsan baarlamanka dowladda federaalk ayaa iskugu dhex gacan qaaday gudaha baarlamanka xilay xildhibaanadu ka doodayeen meelmarinta xeer cusub sida uu warka ku faahfaahinaya farxaan cali cabdulaahi
xildhibaan maxamed cabdulaahi buraale iyo xildhibaan saadaq ayay kaamirooyinka warbaahintu soo qabatay iyagoo isku gacan qaadaya islamarkaana la kala dhex gelayo xildhibaan buraale oo warbaahinta la hadlay ayaa qiray inuu buuq iyo fawdo ka sameeyey warbaahinta horteeda wuxuuna sheegay waxa arrinkaasi ku riixay
maanta buuq yaroo ahay waxaa jira sharciga cadaaladda daayarta soomaaliyeed isfahmu ay jiray darteed ayaa buuq meesha uga dhacay maanta waxay ahayd akhrinta saddexadii waxay ahayd codayntiisa ahayd xildhibaana ayaa fahmi waayey waana ka xunahay maaragtay inuu meeshas khalad ka dhaco iyo buuq ka dhaco anigu aad uma jecleen marnaba meeshas inuu buuq ka dhaco waana markii ugu horraysay ahayd bulshada soomaaliya horteedan inaan buuq ku samayna aad mana jecleen runtii waana ka xumahay mar weliba oo ay baarlamaanku fadhi isugu yimaadaan waxaa dhacda in sida carruurta oo kale ay isku dagaalaan iyagoo mid mid isugu jeesta taasina waxaa ugu wacan anshax xumada iyo xubnaha baarlamaanka oo badankood ah dad aan dhaqan wanaagsan lahayn sida ay tilmaamayaan dadka u dhuundaloola siyaasadda soomaaliya halka warkaanaad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga alfurqaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada sideedaad taxanaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujraad oo uu soo jeedinaya sheekh khaalid baadarfi turjumada duruustanna waxaa halkani ka soo jeedinaya maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في درسنا هذا سنتكلم ونتأمل في قول الله سبحانه وتعالى darsigeennan waxaan uga hadli doonnaa oo aan isku dultaagi doonnaa hadalka allah ee ah وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون قال القرطبي رحمه الله alqurdubi raximahuullah wuxuu yidhi waxaa la yidhi sababu nusuulka aayaddan wuxuu ahaa in qaar ka mida saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam ay ka sheegteen culayska kaga imaanaya dagaalka ay cadowga kula jiraan iyo cabsida ay dareemayaan heer aanay hubka iska dhigi karin markaas baa aayaddan soo degtay abulcaaliya wuxuu yidhi wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii loo waxyooday maka ku sugnaa toban sano isaga iyo saxaabadiisa oo cabsanaya ayayna dacwada dadka ugu yeeri jireen si sir ah iyo si muuqata kadib wuxuu alla faray inay u hijroodaan madiina halkaasna waxa ay ku dareemeen cabsi subax iyo galabna waxay siteen hubka nin ka mida saxaabada ayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku yidhi miyay imaan doontaa maalin aan amni dareemayno oo aan hubka iska dhignay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi muddo aan dheereen kadib waxaad arki doontaan qofkiinna oo fadhiya gole isagoo aan wax bir ah haysanin aayaddan ayaa soo degtay allana wuxuu nebigiisa ku xoojiyey jasiiratul carab markaas bay hubkii dhigeen amnina dareemeen sheekh moxamed al amiin ashanqiidi raximahullah wuxuu yidhi aayaddan wuxuu alla ku sheegay inuu u ballanqaaday kuwa alla rumeeyey ee camalka wanaagsan sameeyey kana mid ah ummaddan inuu dhulka madax uga dhigi doono kelimadooduna ay noqon doonto tan awoodda leh marka aayaddu waxay caddaynaysaa in iimaanka iyo camalka saalixa ah ay yihiin sababta lagu helo awoodda maamulka dhulka iyo kelimadda oo la maqlo laamka ku jira layastakhlifannahum waa laam u taagan dhaar meesha ka maqan oo waxaa loola jeedaa alle wuxuu yaboohay kuna dhaartay inuu dhulka maamulkiisa u dhiibi doono aayaddan waa aayad weyn waxaana ku jira xasilin ku socota addoomaha allaah ee mujaahidiinta ah ee u saciynaya in diinta allaah la makaniyo dhulka waddada tamkiinka iyo maamulka dhulka iyo amni buuxa waxaa lagu helayaa iimaan iyo camal saalix ah muslimka mujaahidka ah waxaa la gudboon inuu ku dadaalo sidii uu u dhammaystiri lahaa iimaankiisa uguna sacyin lahaa camalka saalixa ah aayaddan wuxuu alle ku xasilinayaa addoomihiisa saalixiinta ah isagoo ugu laabqaboojinaya inuu dhulka makanin doono alle wuxuu aayad kale ku yidhi ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وجاء sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyadana waxaa ku timid axaadiid xasilinaya mu'miniinta mujaahidiinta ah ee u adeegaya diinta allaah uguna bishaaraynaysa in khalabada iyo ciribta dambe ay iyagu lahaan doonaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi arrinkan wuxuu gaari doonaa inta habeen iyo maalin uu gaaro allana kama tegi doono guri dhoobo iyo dhagax ka samaysan ilaa wuxuu gelin doonaa diintan wuxuuna ku gelin doonaa sharafta mid sharfan ama dulliga mid dullaysan waana cizi uu alle ku cisaynaya islaamka iyo dullinimo uu alle ku dullaynayo kufriga allaahu akbar wallaahi markaan dhadhansanno hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee kan ah waxaana la fududaanaya dhammaan caqabadaha ku horgudban waddada diinta allaah lagu makaninayo dhulka haddii aan annagu noqon dadka tamkiinkaas helo aan noqonno buundada lagu gaaro tamkiinkaas allaah idankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ugu bishaaray ummaddan sarrayn iyo nasri iyo inay qabsato dhulka kuwaani waa bishaaraad uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam noogu bishaaraynayo aayaddana waxaa ku jira ballanqaad uu alle noo ballanqaadaya tamkiin mu'minka mujaahidka ah ee u adeegaya diinta allaah waxaa waajib ku ah inuu dadaalo oo uu daneeyo sidii uu u xoojin lahaa iimaankiisa una badin lahaa camalka wanaagsan kuwaasoo ah waxaa lagu gaari karo in diinta allaah la makaniyo dhulka amaa inay arrintaasi xaqiiqo noqoto waa ballanqaad uu alle u ballanqaaday mu'miniinta mana ka baxo alle ballanqaadkiisa marka aan ku xasilno in waxa aan samaynayno iyo hawsha aan qabanayno aysan noqon doonin waxba kama jiraan tamkiinkana wuu imaan doonaa nasrigana waa la heli doonaa cadowga alle oo ciishoon wuxuu kaloo alle aayaddan ku caddeeyey shaqada qoorta u saaran mu'miniinta marka ay helaan tamkiinka kadib waa inay xaqiijiyaan towxiidka shirkigana la dagaalamaan oo ay fogeeyaan allaah wuxuu yidhi yacbuduunanii laa yushrikuuna bii shaya wuxuu kaloo allaah yidhi الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور أما من ينكث عهده بعد التمكين amaa qofka buriya ballankiisa tamkiinka kadib oo ciribtiisa ku laabta oo dafira nicmada amniga iyo tamkiinka kaasi waa faasiq habowsan waxaana arrinkaasi caddeeyey hadalka allaah ee ah waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum lfaasiquun wahuna kalaamun lilimaam albagawi raximah allah waxaa jira hadal uu leeyahay alimaamu albagawi raximahullah markii uu sharaxayay hadalka allaah ee ah waman kafara bacda daalika wuxuu alle ula jeedaa kufriga halkan in la dafiro nicmada ee ulama jeedo in alle lagu gaaloobo dadka noocaas ah marka waa faasiqiin alle ku caasiyey ahlu tafsiirka waxay leeyihiin qofkii ugu horreeyey ee nicmadan ku kufriyey oo diiday waa kuwii dilay cuthmaan radiallaahu canhu markii ay dileen kadib wuxuu alle beddelay amnigii ay haysteen cabsi ayuuna u soo geliyey ilaa ay noqdeen kuwa dhexdooda dagaalama kadib markii ay horraan ahaayeen dad walaalo ah khalalkii ugu horreeyey ee ummaddan soo gala wuxuu yimid kadib dilkii cuthmaan radiallaahu canhu wixii markaasi ka dambeeyeyna waxaa bilowday dagaallo u dhexeeya muslimiinta ilaa maantana waan aragnaa dagaalladaas sababtu maxay tahay maxaa yeelay kuma aan shukrinin nicmadii tamkiinka yacnii zamankii saxaabada iyo khulafada raashidiinta waxa uu islaamku gaaray meel aannu horay u gaadhin haa markaas kadib dowladda islaamku way ballaaratay dhul hor leh ayayna gaartay laakiin xaqiijinta islaamka lama mid ahayn sidii uu ahaa waagii khulafada raashidiinta oo waxaa jiray mukhaalafaad sharci ah iyo dulmi laakiin zamankii khulafada raashidiinta wuxuu cumar radiallaahu canhu isagoo jooga madiina ka fikiri jiray raciyada joogta ciraaq bal wuxuu ka fakari jiray xoolaha reer ciraaq waa isagaan leh hadday baqal ama neef geelah ku turraanturooto ciraaq waxaan ka cabsanayaa inuu alle i weydiiyo waa cumar radiallaahu canhu qofka hadalkaas leh maxallu shaahidka wuxuu yahay tamkiinka waa ballanqaad alle subxaanahu wa tacaalaa allana ballanta kama baxo muslimiinta marka waxaa waajib ku ah inay u saciyiyaan sidii ay iimaankooda u dhammaystiri lahaayeen oo ay u qaban lahaayeen camal wanaagsan iyagoo gudanaya awaamiirta allaah kana fogaanaya waxa ay alle iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam ka reebeen marka intaas la helo ha ku bishaaraysato ummadda inay dunidan ka talinayso cabsi kadibna ay amni helayso kaasina waa ballanqaad alle allana ballanta kama baxo alle waxaan weydiisanaynaa inuu diinkiisa makaniyo dhulka naguna daro kuwa ku dadaala iimaanka dhammaystiran iyo camalka saalixa ah si uu alle u makaniyo dhulka
ممن يسعى للإيمان الكامل والعمل الصالح حتى يمكن لهم الله سبحانه وتعالى في الأرض وآخر دعوانا والحمد لله تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
warkii subaxnimaad dhegaystayaal saaka kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan subaxnimadani waa naga intaa